Iskuulka Mustaqbal Integrated Academy oo ah iskuul iyo walkabarada ayaan arday baahiyaha gaarka qaba iyo waliba booqasho kaseeda agaasimaha waaxda waxbarashada dowladda hoose ee degmada Baydhabo. Agaasimaha waaxda waxbarashada degmada oo dhawaan uu ismagacaabay gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullahi Cali Watiing ayaan kuurgali walka ogaado kahaladaha waxbarasho ee ku jira iskuulka Mustaqbal. Agaasimaha waaxda waxbarashada dowladda hoose ee degmada Baydhabo Jibriil Xasan oo kormeer guud ka suubiyay fasalada Sheldon ee iskuulkeena ku hadali uu soo sheegay in walku qabado doonaan adeegyada aan baahanya iskuulka.
iskuulka markaan u kuur galnay aan soo booqanay waxaan ku aragnay waxyaabo aad noo farxad geliya iskuulka maantiis aad ogtiin waxaa dhigta arday baahiyaha gaarka qaba runtii iskuulka qaybo kala duwan ayuu leeyahay qaybtii xanaanada carruurta yaryarka ah qaybtii dugsigii hoose dugsiga dhexe ilaa dugsiga sara runaantii waxaan ku soo arkay iskuulkan ama aan ku arkay arday baahiyo gaar qaba waxaana qori kara weliba farta uu qoraayo aad la yaabayso weliba uu ku qoraayo luqadda ingiriiska ah ku qoraayo luqadda carabiga ah ku qoraayo luqadda soomaaliga ah maadooyinkalena ku fiican ru'aantii iskuulkan waa iskuul ma aragtay bulshada wax badan u haya weliba xibintii ugu muhiimsanaed uu ka hayo oo ah dadka baahiyaha gaarka qaba ru'aantii waxaa dhigtana u badanna waa dad qaxooti ah ama dadka kaamka degan iyo dadka communitiga tobanka xaabad ka imaada ru'aantiisaan ognahayba iskuulka waa iskuul si bablig ah ay dowladdu maaragtay gacanta ugu hayso si bilaasha wax loogu barto ru'aantiina waxaa iska jira baahayo oo iska gaabyar ah waxaan ka codsanaynaa bahda waxbarashada haddii ahlayn hay-adihii waxbarashada taakuleynayay haddii ahlayn wasaaraddii waxbarashada inay iskuulkan ay fiiro gaar u soo yeeshtaan booqashada ay u soo badiyaan wixii baahiyo jiran maaragtay ay la xaliyaan annaga ka dowladda hoose ahaanna wixii baahiyo jira ah wax aan ka qaban karnana waxaan diyaar u nahnay anigu ku hadlay afka dowladda hoose inaan wax ka qabanno maamulaha iskuulka mustaqbal integrated academy xabiibo ibraahim iyo sidoo kale inisha ku hadal iyo hadhow ay tahay agaasimaha sidoo kalena kuma hanagday booqashadiis kuma hadnagay ini iyo baahi badan iyo iin sheegada meel raasa xaalado iskuulka iyo walbarashada si aan socodta i gaabka jar iyo noo wareysada oon nin ballan qaadan iin sheegada baahiya halkaas oo iyo kumid ay ama aan kuma hiimsan wadada oo iskuulka iyo meel raasa laamiga iska hiraas oo inta badan ardada oo baahiyaha gaarka la nool iyo ka dhibanyi sida kuwa oo ula socdaayaan iyo sida kuwa oo wiiljarada ka socdaaya marka eedayadan mahadsantiin lahaa intii oo meel raasa harumo oo bablikada eh oo bulshada lanka adeego haddii caafimaad haada lahayn iyo haddii waxbarasho ahaada lahaayeenba booqashooyin jor labadii baahiyaashana laku jibaaba dowladda dhammaantiya oo madaxweynaha ankawiinyi ku codsadaan haddii lan wada shaqeyno walma qabsamaayaan haddina niisku warhayneen wali jar iyo baahida jarta meel raasa madaboolamaas unan ka maamul ahaan mayba ballan qaadane mas-uuliyaddii iyo maqsadkani niindhiibi si saxa ah oo ilaahayna raalli kayi bulshadana maylaraayska qanacsanta inti unan gudbin wada shaqeyn eedayeed an faylana in sheegada una laweeldhan dhammaan hay-adaha quseeyan sida wasaaradda waxbarashada iyo dowladda hoose oo iskuulkan isku mid ee iskuulaadka sida gaarka ee dowladda hoose an la shaqeeyaas maybasin laaha dhawaada mar koowaad imar lamaad iyo shaqo fayl unina dadaalkii unawani lama jibaaran wayba dhiirigelinta mayba ku mid ahaa dabagalka iyo booqashada iyona isku warhaynta marka wayba rajeeyay wali hadda ku bilaawda intii booqashada isku warhaayka badada doon may oo fariinga siin dhiibay insheegad intii madaxweynaha iyo maayarka gobolka iyo wasiiradda waxbarashada sidan ka dhaqsiya badan iskuulkan baahiyaalshay aan ku jawaabaan iyo ku mid ayin baawurka transportationka ardada baahiyaha gaarka sheegada sheenow iyo wadada oomeylaraysa oo iskuulka iyo naylaamig iska hiraasa iyo macalimiintan carbaysan in ardada isbisharka eh iyo walan dhikaayan booqashada kormeerka iskuulka mustaqbal agaasimaha waxaad walbarashada degmada baydhabo kaseedi iyo waliba soo kale qeyb ku hayay midooda ardayda koonfur galbeed kaasoo ardayda baayaha gaarka qaba walanka dhakawsa bilaashe